warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacana wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararkan idinku ugu hayna waxaa ka mid ah dowladda ingiriiska oon karantiil gelin doonin dadka ka imaanaya kenya saraakiil ku biiraya guddiga anshaxii la dagaalanka musuq maasuq ah oo turxaan bixin lagu sameyn doono iyo maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo u n-ka hayadihiisa kala hadlay xaaladda dadka laga soo barakiciyey gobolka sool duur wanaagsan dhegeystayaal intaasi waa qaar ka mid a qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa duurnimo jumcaha taariikhdana waxa ay ku beegan tahay sideedda bisha tobnaad labada kun iyo labaatani kow qodobadaasi aa maqasheen iyo kuwo kale oo faahfaahsan kusoo dhawaada guddiga sare ee dowladda ingiriiska u qaabilsan kenya ayaa gelinkii dambe ee shalay ku dhawaaqay in kenyaanka qaatay tallaalka ka dhanka cudurka covid sagaal iyo toban islamarkaana doonaya inay u safraan boqortooyada ingiriiska aan looga baahnayn in karantiil dadkaasi ay galaan waxaa sidoo kale meesha laga saaray in ay wataan shahaado muujinaysa in cudurka ay iska soo baareen kahor inta aysan dadkani soo safrin wakiilka sare ee kenya u fadhiya boqortooyada ingiriiska ayaa sheegay in tallaabadaasi ay fududeynayso isku socodka dadweynaha sidoo kale sare u qaadaysa dalxiiska iyo ganacsiga wadamada ay wadaagaan waxa uu tilmaamay in laga bilaabo maalinka isniinta ee toddobaad ka dambe kenyaanka si buuxda looga tallaalay cudurka covid sagaal iyo toban ay u safri karaan boqortooyada dalkaasi ingiriiska iyagoo aan wax karantiil ah mari doonin bartamihii bishii hore ayay ahayd markii kenya ay ka mid noqotay toddoba wadan oo ay dowladda ingiriiska ka saartay qadka cas kadib muddo lix bilood ah oo ay xayraad dhanka socdaalka ah saarayd dalalkan golaha qaran ee xeerdejinta wadanka ayaa waxa ay uga baaqeen qeybaha kala duwan ee bulshada in ay soo gudbiyaan aragtidooda ku aadan laba sarkaal oo madaxweynaha dalka uhuru kenyaata uu usoo magacaabay in ay ka mid noqdaan guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuq maasuqa iyo a c c guddiga golaha baarlamaanka u qaabilsan cadaaladda iyo sidoo kale arrimaha sharciga ah ayaa lagu wadaa in sagaaliyo tobanka bishan ay turxaan bixin ku sameeyaan labadan sarkaal xildhibaanada golaha qaran ee xeeldejinta ayaa haysta muddo kow iyo labaatan cisho ah si ay turxaan u turxaan bixiyaan labadan mas-uul oo madaxweyne uhuru kenyaata uu jegada ay baneeyeen waa ugu talagalay inay buuxiyaan jegada guddiga waa guddiga e a c c ka banaan kahor inta aysan bisha soo socota si rasmi ah shaqada ula wareegin madaxweynaha dalka uhuru kenyaata ayaa waxa uu u magacaabay cornel alfred mtweta iyo sidoo kale munika wanjiro in ay bedelaan dor dhabar cabdi macalin iyo mrs rose kuwaasi oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee guddiga anshaxii la dagaalanka musuq maasuqa e a c c oo is casilay horaantii bishii hore dor dhabar iyo sidoo kale mrs rose ayaa ku biiray guddiga anshaxii ee la dagaalanka musuq maasuqa sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii waxaana ay codsadeen inay xafiiska baneeyaan kahor inta aanu dhammaan muddo xilaadkooda xeerarka lagu maamulo guddiga anshaxii la dagaalanka musuqa maasuqa e a c c ayaa dhigaya in guddoomiyaha iyo sidoo kale saraakiisha sarsare ee lasoo magacaabo ay xilalka haynayaan hal xili oo lix sano ah oo aan mar kale loosoo magacaabi karin waaxda dacwad soogidda dalka ee wax hogaaminayo nuuradiin xaajiya ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamtay warbixin dhowaan lagu sii daayay telefishinka maxalliga citizen oo ahayd amaba isagu ka mid ah warbaahinta sida gaarka ah loo leeyahay waxaa sidoo kale warbixintaasi ay tilmaamtay in baaritaanadii ku aadanaa fadeexadda laga soo tebiyey maamulka qaabilsan soo iibinta iyo qeybinta agabka caafimaadka ee kamsa hakad uu ku yimid hase ahaatee agaasime ku-xigeenka waaxda dacwad soo ogidda ee dalka emili kamao ayaa biyaan waxay ku sheegtay in sida loo waramay aynan xaqiiqada ku salaysnayn bayaankaasi ayaa waxaa ku cad in waaxda dacwad soogidda dalka iyo guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuq maasuqa e a c c ay si dhow uga wada shaqeeyeen ayna dadaal badan geliyeen sidii baaritaanada muhiimka ah lagu soo gabagabeyn lahaa waaxda ayaa intaasi ku dartay in ay horumar ka gaartay baaritaanada iyadoo dhinacyada u baahan in dabagal dheeraad ah lagu sameeyo ay la wadaageen guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuq maasuqa e a c c si tallaabooyinka habboon guddigaasi ay u qaadaan sidoo kale waxa ay mrs emilia ay tilmaamtay islamarkaana ay beenisay in galka baaritaanada oo weli yaalo waaxdan waxayna xustay in aynan jirin baaritaan galkiisa ay meel iska dhigtaan balse ay haystaan oo keli ah nuqul ka mid ah wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa waxay sheegtay in ilaa iyo hadda daawooyinka tallaalka ka dhanka cudurka covid sagaal iyo toban la siiyey ugu yaraan afar milyan oo qof oo kenyaan ah tallaabadan ayaa waxaa lagu sheegay mid wax ku ool ah marka la eego dagaalka ka dhanka caabuqa korona ee dowladda ay wado madaxweynaha wadanka uhuru kenyaata ayaa waxa uu sheegay in maamulkiisa ay ka go-antay inay tallaalka la siiyo ilaa toban milyan oo qof ugu dambeyn bisha labiyo tobnaad ee sanadkan warbixintii lixdii bishan ee wasaaradda caafimaadka dalku ay soo saadhay ayaa waxaa lagu sheegay in tallaalka ay qaateen ilaa iyo afar milyan afartan iyo sideed kun lixdan iyo lix qof guud ahaan deegaanada kala duwan ee wadanka sagaal boqol kow iyo sagaashan kun saddex boqol iyo lixdan ka mid a tiradan ayaa dadka iyagu laba mar qaatay tallaalkooda dowladda kenya ayaa waxay adeegsanaysaa noocyada kala duwan ee tallaalka waxaana sidoo kale ay siinaysaa qeybaha kala duwan ee bulshada arrintan ayaa imaaneysa iyadoo ilaa iyo hadda xaaladaha cudurka covid sagaal iyo toban ee gudaha wadanka laga diwaangeliyey ay gaarayaan laba boqol iyo konton kun toddoba boqol labaatan iyo sideed oo dowladdu ay diwaan gelisay sidoo kalena ay dhinaca kale dowladdu dadaal adag ugu jirto sidii ay u ciribtiri lahayd saameynta cudurka islamarkaana ay nolosha bulshada uga badbaadin lahayd howlgal ballaaran ayaa laga sameeyey wadada isku xirta nairobi iyo mombaaso sida uu qodobkan ku faahfaahinaya maxamed khaliif saraakiisha maamulka qaran ee gaadiidkii badqabka dhanka wadooyinka ee n t s a oo kaashanaya ciidamada booliiska ee taraafikada ee ismaamulka machakos ayaa howlgal ka dhanna gawaarida aan wadooyinka ku wanaagsaneyn islamarkaana ciladeysan ka sameeyeen waddada isku xigta caasimada dalka ee nairobi iyo dowlad deegaanka mombasa waxa ay sheegeen saraakiisha n t s a in howlgalkaani lagu yareynayo kiisaska shilaalka ee ka dhaca wadooyinkaasi taliyaha booliiska ee ismaamulka machakos ciise maxamed ayaa sheegay in gacanta lagu soo dhigi doono gawaarida aan wadooyinka ku wanaagsaneyn maadaama aan iraahda ay qadar gelinayaan ama khatar gelinayaan nolosha dadweynaha ama rakaabka qaar ka mid a darawallada gawaarida gacanta lagu dhigay inta howlgalkan uu socday ayaa sheegeen inaysan meelna uga dhicin sharciyada wadooyinka u degsan
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
ururka haweenka midnimo ayaa waxa ay lacag aruurin waa lacag ay iska dhex aruuriyeen lagu soo waramayaa in ay raashin ay ugu ku gaarsiiyeen amaba waxyaabaha qutuldaruuriga ah qoysas shan iyo labaatan ka kooban oo danyar ah kuna nool magaalada beled xaawo ee gobolka gado maxamuud maxamed sheekh lafageri ayaa warkaanoo dhammaystiran gada kasoo diray
haweenka iskaashatada midnimo oo deeq raashiina gaarsiiyey labaatan iyo shan qoys oo danyara oo ku nool degmada beled xaawo iyo nawaaxigeeda ayaa sheegay in raashiinkaasi lacagtii ay kusoo gadeen iyaga dhexdooda iska aruuriyeen intii tabartooda ahna ay raashiinkaasi gaarsiiyeen qaar ka mid a dadka raashiinkaasi la gaarsiiyey ayaa u mahad celiyey haweenka midnimo ee maanta raashiinkaasi gaarsiiyey anigoo faadmo cabdiya waxaan mahad u celinaynaa gabdhaha midnimo oo raashin muujiyey oo nagu caawiya anagoo masaakiina ilaahay ayagoo waanu mahadinayna haweenka midnimo ururka midnimo yaan mahad u celinaynaa oo na siiyey raashin maanta anagu oo masaakiina na siiyey waan u mahad celinaynaa ayakana wax qayrle allaha u dhiibo annakana wax qayrleho na siiyaan allaha na siiyo haweenka midnimaan u mahadnaqaynaa iyo intii la socoto aan u mahadnaqaynaa dhanka kale waxaa iyaguna goobtaasi ka hadlay qaar ka mid a guddiga haweenka midnimo waxaana hadalka ku hormaray guddoomiyaha haweenkaasi hooyo batuulo mid nahay midnimo c l a ururkaas oo ku bahoobay ayuuto kana kooban shan kooxood oo midowda oo dallad ah shantaas kooxood laba waxaa weeye degmada beled xaawo iyo nawaaxigeeda sida uunsi qaranri belete aamiin iyo beled xaawo waxaan ku midownay oon u isugu tagnay in aan dhibbanahannaga so- kor u soo qaadno ee xooga ayuutaan isugu geynay gabdhaha danyartaa ee degmada nawaaxigeeda ku nool ayaan isu keennay haddii allah awoodal ogolaadana waxaan rabnaa inaan sii xoojinno raashinka aan maanta bixinay wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood waxaana siinay labaatan iyo shan qoys oo ka mid ah degmada beled xaawo oo dhibbana ah shan iyo ee, raashinkaas wuxuu ka kooban yahay bariis sokor iyo bur insha allah waana sida aan u bilownay waxaana garab taagannahay gabdhaha danyartaa ee degmada ku nool la dhahaa waxaan ka mid nahay gabdho shan guruub ah oo ka tirsan nawaaxiga beled xaawo waxaan ka mid nahay midnimo c l a ee, waxaan isku xilqaanay in aan gabdhaha magaalada joogo oo danyarta ah aan siino wixii ilaahay aan tabartannada wixii ilaahay uu noo gartay waxaan soo aruurinay gabdhaha waxaan guddi shan iyo toban gabdhoodahaan nahay waxaan ka soo qaadnay gabdhaha wax yar baan gabar walba ka soo qaadnay waxaan idhi bal macnaha dadkanaga dhibaataysan annagu waxba ma wada awoodin ee bal wax yar aan ka gaarsiino shan iyo labaatan qoys oo masaakiin ah yaan ma aragtaaye inaan siino oo maanta waxaan isla garannay qofkiiba aan bariis iyo sonkor iyo bur intuu ma- laba maalmood qoys u karsadaan siinay waxaan intaas u garannay maanta qoysku wux uu karsado inay faa'iido u tahay berri hadduu ku sii darsado faa'iido labaad weeye annaga marka waxaan nahay gabdho een, ayuutaley ah oo aruuray oo iskaashaday oo ayagu xooggooda iyo xoolahooda isku darsaday oo ayuutooyinka iscaawiyaan nahay waxaan codsanaynaa een, hay-adda ee, leyfland ayada ayaa la- nala shaqayso ayada ayaa isu kaaya keentay ayada ayaa xiriirkaa noo samaysay waxaa weeye qofku hadduu tilaabo barad yahay hadduu qofku cunugu hadduu dhasho waxaa loo baahan yahay cunugu mar inuu fadhiyo mar inuu gurguurto marna inuu istaago annaga hadda waxaan dhihi lahayn marka hadda tilaabo barad baanu maxamuud maxamed sheekh maxamed alfagar warbaahinta star beled xaaw
safiirka jamhuuriyadda soomaaliya ee boqortooyada beljum iyo midooda yurub yunis xa- waa yunis yaasiin xaaji oo gacde ayaa waxa uu nuqul ka mid ah waraaqihiisa aqoonsiga danjirnimo uu ku wareejiyay agaasimaha habmaabuuska wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka beljum iyadoo sidoo kale loo gogol xaarayo inuu boqorka wadankaasi la kulmo munaasabada ay waraaqahan ku wareejiyey safiirku ayaa waxay ka dhacday magaalada brussels agaasimaha habmaamuuska ee wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi ayaa u rajiyey safiirka cusub ee soomaaliya inuu ku guuleysto gudashada waajibaadkiisa isagoo u ballan qaaday in uu sidoo kalena uu taageerada uga baahan yahay dowladda dalkaasi ka heli doono guddiga gurmadka ee dhowaan madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya uu u xilsaaray xaalada dadkii laga soo musaafuriyey magaalada laasacano ee xarunta gobolka sool ayaa kulan la qaatay hay-adaha u n-k ee soomaaliya ka howlgala gaar ahaan kuwa qaabilsan arrimaha gargaarka kusimaha madaxa guud ee hay-ad waa madaxa guud ee isku xirka arrimaha gargaarka ahna madaxa unisef ee soomaaliya ayaa waxa uu isaga iyo madax kale oo ka socota u n-ka ay warbixino ku saabsan xaaladaha dadkaasi lasoo barakiciyey laasacanood ka- waa laasacanood laga soo barakiciyay ka dhageysteen wasiirada koonfur galbeed u xilsaartay xubnaha guddiga ayaa waxay hay-adaha u n-ka ka codsadeen in ay maamulka koonfur galbeed soomaaliya ay ku garab istaagaan gurmadka dadkaasi somalilan ay soo masaafurisay in ka badan laba kun oo qof oo somalilan kasoo masaafurisay magaalada laasacano ee gobolka sool ayaa ku sugan deegaanada maamulada puntland galmudug iyo hirshabeelle iyagoo ku wajahan deegaanada koonfur galbeed oo ay deegaan ahaan kasoo jeedaan dhanka kale mas-uuliyiin ka tirsan gobolka hiiraan ayaa sheegay in ay dadka tabaalaysan gargaar gaarsiiyeen sidoo kalena waxay bulshada uga baaqeen in dadka tabaalaysan ee halkaasi ku sugan waa gobolka hiiraane ay usoo gurmadaan
dad tabaalaysan lasoo laga soo tarxiilay meelo naga fog ayaan hadda gargar u fidinnay een, geelaan u qalnay arina waa u soo socdaa insha allah walaa idankiis een, sidii oo l- haddii ninkii inta rabane insha allah oo degmada beledweyne rabane haddee cid qasbaysa male waa joogi doonaa ninkii haddana horey u socdo oo meeshii hore oo u socda u socdane insha allah waa sagootin doonaa haddii ilaah yidhaahdo dadka kalena waxaan u sheegaynaa inay dadku ku daydaan oo dadkaas eh, maaragtay tabaalaysan oo walaalahooda lasoo barakiciyey ay maaragtay wixii ugu tabaruco karaan ugu tabarucaan insha allah haddii ilaah yidhaahdo
wararka naga soo gaaraya degmada gurceele gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya ayaa sheegaya in ciidamada ahlu sunna ee jimcadii hore la wareegay degmadaasi ay maanta bilaabeen howlgallo al-shabaab ka dhana ciidamada oo wata gaadiidka dagaalka noocyadiisa kala duwan ayaa lasoo sheegaya inay howlgallo ka sameeyeen deegaano hoostaga degmada guraceel gaar ahaan deegaanka jawbureeje iyo sidoo kale daadaale halkaasi oo la sheegay inay horey ugu sugnaayeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab saraakiil ka tirsan ciidamadan ayaa sheegay in ujeedka howlgalka uu yahay sidii ay uga saari lahaayeen al-shabaab deegaanada koonfureed ee magaalada guraceel halkaasi oo dadka ay ku dhibaateeyaan dad xoolo dhaqato ah oo ku nool deegaanada howlgalada ciidamadu ay ka fuliyeen ayaa soo sheegay in ciidamada ahli sunna howlgallo ballaaran ay halkaasi ka wadaan deegaanadaas iyo aaga ku dhowna ay la wareegeen hogaanka sare ee ahlu sunna wal jamaaca ayaa waxa ay dhowr jeer ku celceliyeen in ujeedkooda uu yahay sidii ay ula dagaalami lahaayeen ururka al-shabaab waxaana howlgalkan uu kusoo aadaya xili xiisad ay ka dhex aloosan tahay hogaanka ahlu sunna iyo madaxda maamulka galmudug madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee galmudug axmed cabdikaariyo qorqoor ayaa shir gudoomiyey kulanka golaha wasiirada maamulkaasi oo xalay ka dhacay xarunta madaxtooyada ee magaalada dhuusamareeb kulanka ayaa diirada lagu saaray qodobo ay ka mid ahaayeen xaalada guud ee amniga deegaanada galmudug iyo kordhinta dagaalka ka dhanka al-shabaab sidoo kale shirkaasi ayaa waxaa looga hadlay dardargelinta howlaha doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya kasoo galaya deegaanada waa deegaanada galmudug dood iyo falanqeyn dheer kadib golaha wasiirada galmudug ayaa waxay soo saareen qodobo dhowr ah oo ammaanka iyo howlaha maamulkaasi lagu sii ambaqaadayo waxaana ka mid ah kulanka golaha wasiirada maamulka galmudug waxaa lagu go-aamiyey in la dardargeliyo sugidda amniga iyo xasiloonida deegaanada maamulkaasi laba golahu waxa uu ugu baaqay kooxa ay sheegeen inay ku howlan yihiin falal amni darro ah inay ka waantoobaan oo ay damacooda ku doonaan sida nabadda ah ugu dambeyn golaha waxa uu soo saaray in la dardargeliyo howlaha doorashooyinka iyada oo loo gudbayo amaba loo gudbinayo dhinacyada ay khusayso si ay u gutaan waajibaadka arrintan kaga aadan kulanka deg dega ah ee uu madaxweynaha maamulka galmudug golihiisa wasiirada xalay la yeeshay ayaa kusoo aadaya xilla wasiirka amniga ee maamulka galmudug axmed macalin fiqi uu xilka iska casilay islamarkaana galmudug ay wajahayso xaalado soo cusboonaaday iyo sidoo kale ciidamada ahlusunna oo dhowaan la wareegay magaalada gurceel ee gobolka galgaduuda roobab xoogan oo saacadihii lasoo dhaafay ka da-ay magaalada buurama ee xarunta gobolka owdal ayaa waxa ay reebeen daadad waaweyn oo saameyn ku yeeshay qaar ka mid ah shacabka ku nool xaafadaha magaalada buurame biyo fara badan ayaa kusoo rogmaday waa kasoo rogmaday togaga magaalada buurama waxaana biyuhu ay gudaha u galeen guryo la deganaa kuwaasi oo dadka ay ka qaadeen agabyadii ay haysteen walow naftooda iyo tan caruurtooda ay la baxsadeen dhanka galbeed ee magaalada buurama ayay biyuhu si aada u saameeyeen waxaana hakad galay isku socodka iyo dhaqdhaqaaqyadii caadiga ee bulshada deegaanka qaar ka mid a shacabka ku nool xaafadda shaqismaane ee magaalada boorama oo daadadku ay si aada u saameeyeen ayaa warbaahinta la hadlay
dad jilicsan baan nahay oo kici kari waaye oo ilaahay xaalkiisa ilaahuna ogyahay daadku waan dhex jiifnaa imika u wanaqaado oo imika dalkan ku joognaa waa dawladdu hadday dawlad cadaalada tahay hana soo gaadho oo daadka ha naga qabato waa niga arkaya sidaan u hadlay iyo sidaan u joogo waa niga arkaye aarra degdeg hala noo soo gaadho degdeg waxaa saa noo galay waa daad maxaas hadday tahay iyo dad hadday tahay adduunye hadday tahay intaba u naqaaday wax noo nooli ma jirto adiga arkaya daadku siduu socdo baddaan dhex joogno dee gurmad dawladdu gurmad hadday leedahay loo soo gurmado islaamkaan gurmad ka sugayna annagu iyo xagga ilaahay gurmad haddii leedahay loo soo gurmado mashaqaa meeshan ka dhacday mashaqo ballaadhan baa ka dhacday adiga arkaya dadka inuu daadku aqalladoodii galay oo raashinkii u yaallay iyo agabkii u yaallay iyo waxay ku seexanayeenba uu ka qaaday ubadkii unbay kala baxeen saasuu maalinauu soo galay hadduu habeen soo geli lahaa ubadkana lama arkeen waxaan dawladda hoose ee dadkan cashuurta ka qaada aan leenahay dadkan ha loo soo oo daadkii halkii au ka soo leehalkii au maraya laga soo leexiyey daadka waddadiisii ha la mariyo ha laga xidho dadka daadka waxay ka yimaadeen buurtaasay ka yimaadeen waxay u baahan tahay dee naxar meeshaa loo sameeya u baahan tahay maye wallaahi maalintii dhoweydna sidanoo kale unbay noo mareen maalintii dhoweydna sidanoo kale unbay noo mareen xalla wax gurmada maba haynaba dawladdu inay noo soo gurmataan filayna haddii halkaana laga qabto daad mooskana laga qabto wuxuunbay noo qaban lahayd wax noo yimid oonu dadka haynaaba maba jirtaba
dhanka kale xildhibaan cabdulaahi xuseen cate oo ka mid a golaha deegaanka ee degmada boorama ayaa booqday dadka ay mashaqadu saamaysay waxaana uu sheegay in ay dowladda hoose ee degmada boorama sida ugu dhaqsiyaha badan dadkan ugu gurman doonto sidoo kalena laga howlgeli doono sidii daadadkan bulshada looga weecin lahaa
qaybtan biriishka ee beerta dowladda agteeda runtii meesha waxaa ka dhacday masiibo aan la filayn masiibada dee waxaa layska eegaa shaygu markuu soo socdo daad aan filayno roobkiisunaan kugu di'in oo ku soo gala runtii waa masiibo masiibadaasaa heshay xaafadahan sheekh cismaan qayb ka mida waana kaa dhex joogna waad arkaysiin guryihii buu ugu galay isagoo waxaan iyagoo ruurda cuntadii ma jirto carruurtii bay la carareen iyo nafta runtii waan ka xunnahay aad baan uga xunnahay kulley de nimco nimco walba nusqaan bay leedahay marka nusqaantii bay tani ka mid tahay haddaannu nahay ka dowlad hoose ahaan mar walbani garab taagnaanaynaa xalka ay biyuhu ka soo jabeen hadduu ilaahay idhaahdo cagaf baan iga gelin doonaa waan weecin doonaa iyada xalka sokiya xalkaa shaba horta daadka waanu weecin doonaa intan markay naga dhammaato sidaad wad arkaysiin reerka raashinadii iyo wixii oo dhan uu ka qaaday waxaan u keeni doonaa haddii la idhaahdo caawa raashinadii waxay ay karsanayeen anigoo afka dowladda hoose ku hadlaya waan u keeni doonaa wixii kale gurmada ay u baahnaadaan haddii la idhaahdo waannu ka tashan doonaa waananu soo gaarhsiin doonaa biidnillaahi kariim kulley waxaan filayaa arrinta xagga ka dhacday ma sahlana waxaana baaq u diraa cid kastoo ka qayb qaadanaysa masiibada reerka ku dhacday xaafadanun maahee waa ilaa xaafadaha dambe kolley gurmud gargaar bay u baahan yihiin wixii tamarteedana waan ka geysanaynaa inankuna inaad tamartiina kasoo geys
xildhibaan ka tirsan golaha hoose ee degmada boorame ayuu codkaasi ahaa wararka soomaaliya ayuuna ugu dambeeyey aan yuusuf gaas ka codsado inuu soo koobo qodobada dibadda mahadsanid faatush iyada oo lagu wado tobanka bishani oo ku aadan maalinka axadda in waddanka ciraaq looga dareero doorashooyinka baarlamaaniga ee dalkaasi ayaa dhanka kale waxaa loo ogolaaday ciidamada ammaanka maxaabiista ku jira xabsiyada iyo muwaadiniinta reer ciraaq ee ku barakacay gudaha waddankaasi inay codadkooda sii dhiiban karaan maanta doorashada lagu soo dooranayo xubnaha baarlamaanka waddanka ciraaq ayaa noqonaysa midii shanaad tan iyo markii duulaankii uu maraykanku hogaaminaya xukunka looga tuuray hogaamiyihii hore ee waddankaasi ciraaq sadaam xuseen labadii kun iyo saddexdii codbixiyaasha reer ciraaq ayuu qorshuhu yahay in ay soo doortaan saddex boqol iyo labaatan kursi oo uu ka kooban yahay baarlamaanka waddankaasi ku dhowaad lix boqol oo xarumood oo laga dhiibanayo codadka doorashada horudhaca ayaa xilli hore oo saaka ka furmay guud ahaan gobollada kala duwan ee waddankaasi ciraaq waxaa taagan shaki xoogan oo laga qaba tirada codbixiyayaasha soo bixi kara ee doonaya inay doorashadani ka qayb qaataan cabsi dhinaca ammaanka awgeed in ka badan labaatan iyo shan milyan oo reer ciraaq ayaa isu diiwaangeliyey doorashadan iyada oo waa in ay codadkooda dhiibtaan doorashada ayaa dhanka kale laga dhawaajiyey in muhiimad gooni ah ay u leedahay dadka reer ciraaq oo tiradoodu gaaraysa afartan milyan inta badanna ay yihiin dhallinyaro musharaxiinta doonaya inay ka qayb qaataan doorashadan ayaa dhankooda la sheegay inay isu diiwaangeliyey in ay gaarayaan saddex kun laba boqol iyo afartan kuwaas oo sagaal boqol iyo konton ka mid a ay yihiin dumar midooda yurub ayaa ku booriyey waddanka griiga inuu bilaabo baaritaano ku aadan soo galootii la sheegay in si qasaba looga celiyay xuduudaha dhanka badda ee waddankaasi madaxa fulinta ee midooda yurub oo la hadlay warbaahinta waxa uu ammaanay geesta kale dowladda waddanka kroatia oo sheegtay in ay dhankeeda bilaabaysa baaritaano ku saabsan eedaha loo jeediyey ku aadan in dad magangeliya doon ah ay iyadana geesteeda is-hortaag ku samaysay warbaahinta waddanka jarmalka oo si aada u baahisay arrinkani ayaa sheegtay inay hayaan muuqaalo markaasi muujinaya ciidamada xuduudaha griega iyo kuwa kroatia oo is-hortaag ku samaynaya dad soo galootiya oo doonayay in ay dalalkaasi usoo gudbaan qodobadii caalamkana waa nagaynta aan dib idinkugu celiya faadumo fariinta coronavirus iminkana haddii aad cudurka covid nteen iskaga shakiso dadka kale ha dhexgelin ee gurigaaga ku ekow adigoo ku dadaalayo inaad daryeel caafimaad hesho fariintan waxaa kuu soo gudbisay star f m codka gobolka waqooyi bari